subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo ay joogtaan qodobada warka raadiyo muqdisho saaka idiin hayana waxaa ugu dooroon diyaarad siday labayo labaatan qof oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaal beeleedkii ka dhacay deegaanka dhumay ee gobolka sool ayaa la soo gaarsiiyey magaalada muqdisho si loogu daaweeyo dhaawacyadooda isbitaalaadka magaalada wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo arrimo iskaashiga la xiriira kala hadlay safiirka qatar ee soomaaliya qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka soomaaliyeedna waxa ay baaq u direen maleeshiya beelaadka ku dagaalamaya deegaanka hoos yimaada gobolka sool si dagaalka loo joojiyo waxaa heer gabagaba ah maraya dhismaha waddada isku xirta xarunta degmada dayniile iyo kuliyadda jaalasiyaad iyadoo uu kormeer ku tegay guddoomiyaha gobolka banaadir qodobada dhanka dibaddana waxaa idiinsoo gudbin doonaa muslimiinta waddanka shiinaha oo dhibaatooyin aad u fara badan lagu hayo
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subax jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha tobanaad sanadka laba kun sideed iyo toban qodobadaas oo faahfaahsan kusoo dhowaada diyaarad siday labaiyo labaatan qof oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaal beeleedkii ka dhacay deegaanka dhumay ee gobolka sool ayaa la soo gaarsiiyey magaalada muqdisho si dhaawacyadooda loogu dabiibo magaalada isbitaalada ku yaala cabdishakuur cali axmed ayaa faahfaahinta sii dhammaystiraya
diyaaradan ayaa markii hore magaalada muqdisho ka qaaday gargaar caafimaad oo dowladda federaalka soomaaliya ay ugu tala gashay isbitaalada magaalooyinka laascaanood garowe iyo gaalkacyo oo lagula tacaalayo inta badan dadkii ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanka dhumay ee gobolka sool oo u dhexeeya beelo walaala ah waxaana la socday wasiiro xildhibaano iyo siyaasiyiin uu hogaaminayey wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame labaiyo labaatan ruux oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaaladii ka dhacay deegaanka dhumay oo xaaladooda aada u culus tahay ayay ka soo qaaday diyaaradda magaalooyinka garowe iyo gaalkacyo xubno wasiiro ah uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda wasiiru dowlaha maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha markii ay soo degtay diyaaraddii waday dhaawacyadii laga keenay deegaanka dhumay ee gobolka sool waxaana ay la tageen ilaa isbitaalka ex digfer oo xaaladooda lagula tacaalayo cabdulaahi bidhaan warsame wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaalk soomaaliya oo wafdiga hogaaminayay ayaa warbaahinta qaranka uga waramay gurmadka dowladda dhexe iyo dhaawacyada lasoo gaarsiiyey caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaan hadda soo gaadhnay garoonka muqdisho maanta waxaanu aadnay inaanu u baxnay magaalada garoowe iyo gaalkacyo oo aan ugu baxnay gurmad dadkii ku soo dhaawacmay ama ku tabaaloobay colaadihii ka dhacay gobolka sool dhowrkii maalmoodee lasoo dhaafay waxaanu qaadnay dawo ay ugu deeqeen madaxda sare ee dowladda dowladda federaalka ah oo aanu geynay magaalada gaalkacyo waxaanu halkaa ka soo qaadnay garowe iyo gaalkacyo dhaawac ugu jira waa aad u liita iyo kuwa xoogaa ladlaban waxaanu soo qaadnay qof way jajaban yihiin qaarkood qaar way liitaan waxaa garoonka noogu yimi ambalaasyo ay soo diyaariyeen isbitaalkaas urduqaan iyo shaqaalihiisa aad baan waxaan ugu mahad celinayaa dadkii iska xilqaamay in markaan airboodka nimi ay noo diyaariyeen ambalaasyadii iyo wixii lagu qaadi lahaa dadkaas dhaawacmay dowladda federaalk soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa xaluuhelidda dagaalbeeleedkii ka dhacay deegaanka dhumay ee gobolka sool oo dad badani ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo dhaawacyadana xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaalada magaalooyinka muqdisho hargeysa laascaanood garowe iyo gaalkacyo cabdishakuur ali axmed warbaahinta qaranka muqdisho
qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka soomaaliyeedna waxa ay baaq ka soo saareen dagaal beeleedka ku dhex maraya deegaanka dhumay gobolka sool beelo walaala oo halkaasi wada dega odayaashan oo ku kulmay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in si shuruud la-aan ah dagaalka lagu joojiyo arrintana halka ay ka jirto si rasmi ah wada hadal amase heshiis labada dhinac ay uga yeeshaan
colaadihii ka dhalin jiray waxyaabaha soomaalidu ama kheyraad ha isu qabsato ama wax kale oo ficilo kaleo ku saabsan ee yacni xagga akhlaaqda iyo dad wax lagu sameeya ka dhalin jiray arrintan aad ayay ugu fog tahay waxaan soo gaaraya warar sheegaya in laba maalmood gudahood dadka dhintay ay boqol ku dhow yihiin kuwa dhaawacmana ay aad- boqol iyo ka badan yihiin arrintaasi arrin la aqbali kara maahan arrin diina maahan arrin dhaqana maahan arrin caado soomaaliyeed maaha waxaan walaalaha ugu baaqaynaa arrintaas inay joojiyaan inaan baaqeenna ku wajahno dareenkeenna walaaltinimo ee aan uga danqanayna dadkaas walaalaha ay ku dagaalamaya meeshaas inaan ugu baaqno inay dagaalkaas walaaltinimo ay joojiyaan dagaalkaasi waxba soo kordhimaayo wiil baa ku dhintay wiil ku dhalan maayo soomaaliya dagaal way isaga soo daashay maantana waxay ahayd xilligii aan moodayna inay ka gudubto in qabiil qabiil laysu dilo waxaan si islaamnimo ah odaynimo ah dhaqan ah ehelnimo qaraabanimo aan u soo jeedinaynaa dadka walaalaheenna inay dagaalka si degdeg ku joojiyaan waxaana ka codsanaynaa salaadiinta garaadyada iyo cuqaasha meesha joogto waan la soconnaa inay ku baxeen hadda ka horna ay nabad dhex dhigeen laakiin nabaddii aysan xag rabaani ka hirgelin waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay nasteexa dhex dhigo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu qulubtooda isu samo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu qifladda ummadda ka saaro Ee, waxaana ilaahay ka baryaynaa inuu ummaddaas isku baabi'ayso walaalaha ehelka iyo qaraabada ah inuu nasteexo dhex dhigo Ee, meeshan waxaan isugu nimaday walaalahayna soomaaliyeed ee, haddii aan la yidhaahda dhibaatada haysato dadka walaalaha ah annaku waxaan ka koobanaha duubabkii koonfurta soomaaliya kuma ma- kala maqlin maanta waxaana diyaar u nahay haddii aan la yidhaahdo ee, inaan goobta naftigeeda aan tagno oon haddii aan la yidhaahda taladayna iyo tusaaladayna aan ka jeedina ayaan maanta ku faataxaysanay walaalahayna asaan- waxaan soo salaadiinta meesha jirtaanse warka sugaynaa haddii warna soo siiyaan saacada gudahood ayaan idinkugu imahaynaa waana waxaana idin leenahay ilaahay dhibka haydaga qaado ilaahay shimbiraa idigu kala dhex rida dad walaalaada aa idigu dhexaadee allaha shimbir fayaw allah idin dhex marsiiyo waxaan idin leeyahay shaydaanka iska rajiimiya waa shaydaan waxa isku kiindiraayo dad walaalaa oo dhinac iskala soo jeedo isku habarya odaya inay islaayaan maalin walba xaq ma ahan
qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka magaalada muqdisho oo baaqo dariyey beelo ku dagaalamay gobolka sool ayay dhegeystayaal kuwaasi ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu arrimo iskaashi la xiriira kala hadlay safiirka qatar ee soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane danjire axmed ciise cawad ayaa ku qaabilay xafiiskiisa safiirka dowladda aan walaalaha nahay ee qatar injineer xasan bin xamse asad maxamed haashim intii kulanka uu socday ayaa laisku soo dhaafsaday hadallo la xiriira isaldhig adag ee iskaashiga wadaagga ah ee labada dal u dhexeeya soomaaliya iyo qatar ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir aad u wanaagsan kaas oo dhinacyo badan ku qotoma waxaa heer gabagaba ah maraya dhismaha wadada isku xirta xarunta degmada daynile iyo kuliyadda jaalisiyaad iyadoona halkaas uu kormeer ku tegay gudoomiyaha gobolka banaadir nuur siciid tahliil ayaa faahfaahinaya
wadada isku xirta xarunta degmada daynile iyo sidoo kale isgoyska kuliyadda jaalisiyaad ayaa waxaa ka socda howlo dib loogu dayactirayo wadadaasi oo in muddaa uu ka muuqday burbur xoogan islamarkaana isticmaalkeeda lagala kulmi jiray dhibaatooyin kala duwan duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injiniiriisu ayaa kormeeray wadadaasi si uu u dhiirigeliyo shaqada socota oo qayb ka ah barnaamijka isalqaan oo uu iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoo xilligan barnaamijkaasi isxilqaan laga fuliyey qaybo badan oo ka mid a caasimadda gudoomiyaha gobolka banaadir mudane injiniiriisu oo uu weheliyo maamulka degmada daynile ayaa waxa ay sidoo kale kormeer ku tageen goobaha ay bulshada isugu yimaadaan si ay ugu kuurgalaan xaaladaha amni iyo midda nololeed ee degmadaasi ka jirta gudoomiyaha degmada daynile mudane maxamed abukar jacfar ayaa ka hadlay kormeerkani shaqadina waa ujeedaan sida hadda ay u socoto oo wadada isku xirta een, dayniile iyo kuliyadda waxaan rabnaa insha allah wadadan inay sida hadda ay u bilaabatay u socoto marka koowaad ay noqoto een, degmada ilaa iyo een, kuliyadda kabacdina een, howlihii kaloo la qaban kara iyo wixii lagu dari kara in lagu daro waa soo dhaweynaynaa guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa iyo afhayaanka iyo waxa dhan kormeerka ay maanta noogu yimaadeen hawsha inay nala dadargeliyaan meesha ay joogto ay nagala sii wadaan rajaynaa insha allahu gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriisow waxa uu tilmaamay in howsha lagu dayactiraya wadada isku xirta xarunta degmada daylina iyo wadada kuliyadda jaalisiyaad ay qayb ka tahay ololaha heesarqaan oo uu hormuud ka yahay maamulka gobolka banaadir qorshahanna waa qorshe ka mid ah barnaamijkii isxilqaan ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaaruhu aad u iclaamiyeen annagana maamul gobol banaadir ahaan dhaqangelintiisa aan degmo walba ka fulinayna degmada daynil inay hormuud ka noqoto shacabkeedu isku tashto isu yimaado waddooyinka iyo ballaarsadaan dhistaan iyagoo isku tashanaya runtii waa farxad ka weyn ma laha waxaan aad uga mahad celinayaa shirkadda iyadana runtii isxilqaan ka qayb qaadanayso sidoo kale guddoomiyaha iyo maamulkiisa iyo bulshada daynila oo runtii noqotay bulsho ku caanbaxday in isku tashi midnimo wadajir iyo in danta guud wax walba laga hormariyo waad arkaysiin jidadkii kale aan tagnay ee la ballaariyey dad ayaa jidadkii degey dadkiina waa tii laga leexiyey annaga waxaan qabnaa meel kastoo dan guud ah ama waddo ha gasho ama meel dan guudah qof si gaara u isticmaali kara ma laha qorshahaasna waa noo socdaa guddoomiye jacfarna aadaan uga mahad celinayna isxilqaanka gaarkaa oo isxilqaamay nuur saciid aliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
roobab dadka iyo duunyada ay ku diirsadeen ayaa ka cortay deegaano hoos yimaada degmada cadaado ee gobolka gaduud cabdixasan awoowe ayaa warkan inooga soo diray magaalada cadaado
magaalada cadaado iyo deegaanada ku hareeraysan waxaa ka curtay roobkii dayrta xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dadka ku dhaqan magaalada cadaado ay ka cabanayeen cimilada oo aad u sii kululaanaysay waa kuwan qaar ka mida dadweynaha magaalada cadaado oo iga warramay roobkii maanta ka da-ay cadaado iyo agagaarkeeda alxamdulilaahi waa maalmahan la soo dhaafay magaalada wax aad iyo aad u kululayd kulaylkeedu xataa aad u daraa maanta waxaan dhihi karna alxamdulilah kulaylkii waxa weeyaan waa ilaahay waa nicmuuna siiyey inkastoo aan nicmada ilaahay maxaa la yidhaahdaa laga dhargin waa wax yar baana jiray maanta oo qabow ku filan ah bismillaah magacaygu waa farxaan maxamuud cabdi saacad ka hor adiga meeshan kulayl iyo waxaa ka jira xoogaa aad iyo aad dadku waxay u dareemayeen digri saa'id u kulul marka alxamdulilah haddeerna waa nimco iyo naxariisaan dareemaynaa awow aada u mahadsan tahay deegaanadan hadda nagu hareereysan oo tuulooyinka noo dhadhow meelahan wacwacna waxay leeyihiin roobku meel basix ku ahaadee waa kala gaaray marka alxamdulilah aad iyo aad deegaanka dhan waa aduu dadkana waxaan soo xasuusinaynaa waagi hore berisamaadkaayadoo magaalada roobab ku diyi jireen dhowr gabay baa laygu yaqaana laakiin waxaan maanta waan ku darayaa kii dhirta kii ku jiray dhirtukay ku jirtay waxaan rajaynayo haddii ilaahay u wadmo in mirihii la arki jiray ay noosoo soo baxaan cirkooda ay daruuruhu unkaday oo nimcadu dulundulucaynayso oo degmadii cadadood misanadda aan ku abbaaray darandoori buundooyinkoo daadku sara dhaafay duqoydii iyo cuqaashoo fadhiya damalle hoostooda dalka quruxda duunyada ku nool daris wanaaggeenna quullo dahaba dawo laga helo dibadda loo dhoofsho dadkeennuba wuu moog yahay doonye lagu raaro madoonyaaga ubaxaan dafirna aduub cadda u moodid jinow diiran hohobaan la duway miro casdaan yaalla mirdhaajis daharrootagoo diirasho u baahan digirtaan da'deed gaarin ee dubay la soo saaray qaraha daal kaabinayo biyaha daasadda ka fiican dayanihii gidhays baa ka wacan dibadu dhoofkeeda daraf canyirdoongala ka wacan dibadu dhoofkeeda magaalada docoley baa ka wacan dibadu dhoofkeeda nimcooyinka waxa weye ilaahayna si ayay ka mid tahay maantay magaalada cadaadood roob aad u baaxad weyn baa ka da'ay oo ay ku diirsadeen xoolaha iyo dadka iyo dhirta dhammaantood doctor cabdi xasan foorjaawe waa madaxa caafimaadka ee magaalada cadaado wuxuuna bulshada kula taliyey in ay ku dadaalaan nadaafadda magaalada gaar ahaan xilli roobaadka oo uu sheegay inay imaan karaan xanuunno kala duwan oo ay sabab u tahay nadaafaddaridu biyaha fadhiisanaya magaalada dhexdeeda waa wasaq aad togsig u ah oo dhulka wixii qashina dhan soo qaaday sidaa daraaddeed in biyahu magaalada wixii laga saari karo laga saaro nadaafaddana aad looga taxadaro si aysan uga dhalan cudurrada shubanka iyo wixii la xiriira aysan uga dhalan waxaa kaloo iyadana meesha aan ka maqnayn waxaa la yidhahdaa malaariyadii ama kanaacadii tarankeedii inuu aad u badanayo asbuucyada soo socdo oo saad noqonayo dabaylana ma jiraan biyana dhulka ayaa yaryar oon badnaynna way fadhiyaan cabdi xasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado
dhalinyarada soomaaliyeed ee kusoo biiraya kooxda muusikada baambeyda ayaa muddooyinkii dambe aada u soo kordhiyay taasoo hoos tagtay ciidanka biliiska soomaaliyeed warbixintan waxaa ka diyaariyey axmed cumar muunye
baanda muusiga waxaa la dhisay sanadkii kunsagaalboqolafartanisaddexdii booliiska ayayna ku bilowdeen waxaana loogu talgalay in ay garaacaan astaamaha qaranka ama kuwa waddamada saaxiibada la'ah soomaaliya ee dalka soo booqda baanda muusiga ayaa looga maarmin xiliyada munaasabadaha qaranka kuwa ciidamada iyo xiliyada tababarada lagu jiro oo ay ciidamada gubaabiyaan waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah in qalabka iyo kooxda baanda muusiga ay badqabeen burburkii dalka ka dhacay waa hore waxaan looga mahadnaqay allah u naxariistee taliyihii ugu horreeyey ee baanda muusiga jenaraal cabdi kaahiye faarax oo hadda loogu magacdaray dugsiga tobabarka booliiska ee jenaraal kaahiye kooxda baanda muusiga waxaa ku soo biiray dhallinyaro la siiyey tobabaro wanaagsan iyagoo hadda ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliyeed laga maarmaan bay u yihiin dhan weliba ciidanka soomaaliya sidaas waxaa aaminsan taliya hadda hoggaamiya ee baanda muusiga maxamed cali xalaal
dhalinyaro cusub waan samaysan oo waan qoran laba qaybood ah oo hadda yani kuwa hadda shaqeeya ah maadaama annaga aanna noqonin dad odayaal ah wixii aan naqaano ama aan mataqaana muusikada ku saabsan ama maamul ha noqoto ama qoraal muusikada qoraalkeeda ha noqoto ninka yani hadda mataqaana xagga qoraalka inuu qaabilsan oo macalinka u abaandada muuse abiikar nuur oo dhammo ah wuxuu u tababaraa oo dhani u tababar qaabka muusikada loo qoraayo way qoraan qaarkooda qoraya way diyaarinayeen muusikada muusik kastoo loo soo qoray way yeerinayeen maadaama haddii qofku hadduu oday u yahay booska uu ka baxayo waxaa la rabaa wixii aqoontiisa eed inuu dadka oo dhallinyarada u dhaafaa annagana marka waxaan garanay aqoontii aan lahayn maadaama aan odiyoonay inaan u dhaafanaa dhalinyarada ayada ah si ay biritooda dalka iyo dadka ay ugu shaqeeyaan waxyaabaha ay caanka ku yihiin waxaa ka mid ah in ay garaacaan astaanta qaranka dal walba wax dhibiyar ma ahan fahamka astaamahaas haddaba sidee bay ku suurtagashaa arrintaas
muusikadan ayada horta waa wax la qoro waaye waa af gaar ah oo gaar u ah dadka muusikada barta muusikada laba tiib bay u kala baxdaa tiibba waxaa la yidhaahdaa organestral dhaha micnaha waa kitaarkii iyo beeskii iyo batriidii iyo mataqaanaa iyo kitaarkii iyo organkii iyo waxyaabaha ayaga ah waa tiibba gaar ah waaye hadday noqon lahayd fiisa armone hadday noqon lahayd mataqaanaa violina tiimba qaybtan kalento annaga qaybtan waxaa la yidhahdaa tembo waxaa la yidhaha mataqaanaa instrumento fiata la dhahaa waxay ku shaqaysaa aariya ku shaqaysa qofka bini aadamka aariyadiisa ee uu ka soo baxday feerihiisa iyo xawidkiisa ka soo baxday ayuu ay ku shaqaysaa waxaa weeye baasha ayada marka waxaa weeye qaab loo barta ayay jirta buugaaga bay leedahay waxay leedahay manhaj bay leedahay inkastoo anaga hadda manhajka aan hayn wixii maskaxda aan ku hayni ayaan micnaha dadka aan u bandhignaa buwaag bay leedahay oo loo aqriyo gaar loo aqriyo lix bilood todoba bilood lagu dhammeeyo buwaag kaleenta oo muusikada lagu yeerayaa jirto oo dambeyntii markaan soo qaado markaa muusik qoraal ah loo keeno kooxda baanda muusikaala ciidanka booliiska ayay nooca noqoto ama mid hees jeceel ah xataa haddii loo keeno ajnebi ah xataa loo keeno iyadoo qoraalkeeda ah ama markaas aan u diyaarino u qorno macalinkii muusikada iyo mataqaana aan u diyaarino isla markii hore ay ka yeerinayeen wax ariirna gelinaya male dhanka shacabka marka aad eegto waxay muujinayaan sida ay ugu qanacsan yihiin baanda muusikada sababtu waa in ay dareenka iyo weliba shucuubta dadweynuhu wax ka beddelaan marka ay garaacayaan astaamaha qaranka iyo weliba muusikada guubaabada ciidamada
calan iyo calaamad bay leedahay marka baambeydu waa calaamada ugu muhiimsane ummadda ay leedahay bay ka mid tahay sababtoo calanka iyaga inkiis marka la qaadayo ama dowladii ay noo timaado oo dal kale ay ka talka ilaa calankaa dowladda ay baambeydu xafido madaxweynihii dal kale ka imaan lahaa ma imaan kara haddaan muusigiisaba lahayn marka baambeyda waxa weeyaan meesha muusig la tumaa meesha ugu khibrad badan wey boqol iyo sagaashanka dowladda adduunka ka jira inta muusigay ka jirtaa iyagu way garaacaan xaraf ahaan bay u qorayaan marka lama odhan karo baambeydadi waa tayada ugu saraysa ee dowladda ay ku faanto wey xagga muusiga
haddaysan jirin la yidhaahdo bambey waxba ma jiraan bambeyda sideedaba waa mid astaan ay u tahay fanko iyo suugaanto dhammaan haddaan laga helaynin bambeyda waxba ma jiraan wax jira maaha miyaa iska wadna marka waa may waa in astaan ka soo qaadana bambeyda calanka soomaaliya sito bambeyda qalabka yaa laga soo muusigada ayadu cid kale laga soo gerayn ma leh soo maa wainaa baambayda wadadeeda ay maraysa inaan daba dhigano aan barano dumarka waxay kooxdan ugu jiraan door aad u sarreeya waxaana lagu tiriyaa jiilka qarniga marka dumarka ay ku howlan yihiin shaqada baanda muusigada ee ciidanka booliiska soomaaliyeed wax badan wax badan wax badan aan ka fikiraya inaan ku soo biray ciidanka booliiska soomaaliyeed oo haddana u- karaamka oo labada un aan garaacaa qaybtaas waa lagaga dambeeya qaybtaas haa waayahay maasha allah Ma- waayahay een, hadda waxaa ka mid tahay ee, ee, dadka macnaha oo mataqaanaa ee, farqutariska ah oo macallimiintooda ay ay ku qanacsan yihiin haa oo macallimiinteeni madaxdeeni ay ku qanacsan yihiin aan ka mid nahay waayahay maxaa sii jeclaan lahayd hadda oo niyadaada ku jirta inaan aqoonteeni sii korisay aan sii jeclaan lahay
axmed cumar warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
halka warkaasi kala socotaanna waa raadiyo muqdisho oo dibaddana waxaa ugu dooran muslimiinta waddanka shiinaha ayaa waxaa la sheegay in dhibaatooyin aad u daran lagu hayo koox weriyaal ah oo baaritaan ku sameeyey dhibaatada lagu hayo muslimiinta dalka shiinaha u dhalatay ayaa sheegay inay soo xaqiijiyeen xorooyin qarsoodi ah oo ku yaala dhulka lamadegaanka ee shiinaha ay ku jiraan boqolaal maxaabiis muslimiin ah goobaha qarsoodida oo muslimiinta lagu dhibaateeyo wuxuu shiinaha ku sheegay inay yihiin goobo loo adeegsado tababarada dhinaca farsamada balse xaqiiqadu taa waa ay ka fog tahay sida la xaqiijiyey goobahaasi waxa ay yihiin kuwo loo adeegsado in lagu dhibaateeyo muslimiinta dalka shiinaha ku nool si ay diintooda uga baxaan ama aragtida diimeed ay aaminsan yihiin waxaana la doonayaa in loo bedelo dhanka kacaanka oo aan wax diin ah ku dhisnayn koox waryaal ah oo dalka shiinaha tegay soona arkay xarumahaasi ayaa waxa ay sheegeen in halkaasi dhibaato fara badan ay ka jirto sidoo kalena ciidanka booliisku ay si weyn ugu hayaan gacanta ilaalo xoogganna ay ka jirto warkii aad kala socoteen raadiyo muqdishona guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeyn cidlaale cidda uu sheega warkan isagoo maqal iyo qoraalba waxay ka heli karaan beejkaanu internetka ku leenahay ee radio muqdisho dot net